بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين كلمة وقيبتي صدحات كساب سنيد مجالس رمضانية وأنت وحين كوبينا وقبيلنا إن شاء الله تعالى dadka ramadaanka gudanaya aqsaamtooda inta nooc ee dadku ay yihiin soomaya ama aan soomi karin laga rabo qade ama qada aan laga rabin laga rabo raashin iyo fidya inay bixiyaan dadku marka soomka marka loo fiiriyo fi adaa'i sawm qada'an wa adaa'an wa itcaaman wa fidyatan waxaa weeye waa afar qaybood dadku waa afar qaybood qaybta koobaad waa dad soon inay soomaan mooye wax kale aysan ka asaxayn inay soomaan mooyeene wax kaloo ka asaxaya ma jiro laa qadaan laga ogolayn walaa fidya itcaam baan laga ogolayn dadkaasna waa dadka la yaqaano la yidhaahdo al-asixaa almuqiimuun dadka fayow ee xaggana nagi een musaafiriinta ahayn ruuxu hadduu fayow yahay usan xanuunsanayn xaggana uu nagi yahay musaafir uusan ahayn waajibkiisu iyo faradkiisu waxaa weeye inuu soomo bisha ramadaan kama qaala tacaala faman shahida minkum ashahra falyasumhu qaybtaasi marka waa qayb aan hadal badan iyo war u baahanayn ruuxu hadduu ilaahay caafimaad ku manaysto xaggana uu nagi yahay usan musaafir ahayn faradkiisu iyo waajibkiisu waa inuu soomo wax kana laga yeeli maayo idan taasi waa masale ijmaaciya qur-aankuna cadeeye sunnaduna tiibxaday muslimiintao dhan ay ka dharagsan yihiin ay ka warqabaan wax khilaafan uusan ka jirin qaybta labaad ee dadka soonku laga raba ah qaabkay dooniba ha looga rabee waa qolyo iyagu loo khiyaargeliya inay soomaan xagganna ay afuraan waa mukhayaruuna fi sawmi walfitri baa la yidhahdaa khiyaar bay u leeyihiin inay soomaan inay afuraanna khiyaar bay u leeyihiin hadday doortaan inay afuraan waxaa laga rabaa inay soo qadeeyaan markii ilaahay subxaana wa tacaala cudurdaarkii iyo cudurkii meesha ka jiray ama safarka ama xanuunka uu meesha ka baxo dadkaana waa taqaanaan waa dadka xanuunsan iyo musaafiriinta almarda walmusaafiruun dadka xanuunsan iyo musaafiriinta ayaa waxay door u leeyihiin inay soomaan wa an tasuumuu khayrun lakum marka hadduusa soonku khatar culus ku haynin iyo inay afuraanba khiyaar bay u leeyihiin qur-aankana hawshaa tibaaxay faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ijmaacana waa ku guntamay sunnaduna waa caddaysay qiyaaska saxiixana waa keenaya kuwana iyagu war badan kuma sii jiro xogo waxaynu tilmaamaynaa safarka ay bannaan tahay in loo afuro waa la garanaya waa safar walba oo salaad loo gaabin karo safar walba oo salaada loo gaabiyo ruuxa muslimka ah haddii soonkiisu ku soo beegmo inuu soomana waa u bannaan tahay inuu iska afurna waa u bannaan tahay safarkaas safar aad u dhib badan ha noqdo safar dhib yar ha noqdo diyaarad ha ku safro gaadiid kaliya gawaadhi ha ku safro gaadiidkii geela iyo fardaha iyo wixii la halmaala baqlaha hadduu doona ha noqdo ha lugeeyo safarku la kala qaadi maayo ma shaqadiisu intay dhan tahay ma badan tahay ma yar tahay ma loo dulqaadan karaa mise meedna la eegi maayo manaadka daahirka ilaahay ku xidhay oo safarka ah marba hadduu yahay safar salaada loo gaabinayo ruuxa muslimka ah wuxuu soo gaadhayaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safar aw calaa safar buu ku jiraa sidoo kale maradkuna asaguna waa sida maradku asaguna saddex qaybood bay fuqaad u qaybiyaan marad walba iyo xanuun walba looma afuro in loo afurana ma bannaano maradku marka waa saddex qaybood marad khafiif ah luqa ahaan marad baa la yidhahdaa ama curfi ahaanba xanuun baa la odhan karaa laakiin caada ahaan ma aha xanuun iyo marad loo afuro marad khafiif ah duus baa matala lagaa qabtay cidibaa ku dilaacday xoogow nabar yar baa meel kaa soo baxay qandho yar oo iska khafiif ood kala socon karto xawnaha yararka ee khafiifka ee caada ahaanba bini aadan aan laga waayin ee iska joogtada looma afuro looma afuro maradka labaad waa marad haaliban bini aadanka aan ku badnayn inta badanna dadku inay dulqaataan mashaqo badan ay kala kulmayaan dulqaadkiisu mashaqo badan iyo dhib badan baa ku jira midka asaga waa loo afuraya midka awey midka loo afurayo maxaa yeelay inta badan ramadaanku dadku maradka asaga lama kulmaan inta badan joogtana ma aha in ruuxii muslimka lagu waajib yeelo addihii ramadaan oo soon la yidhahdaan mashaqo iyo dhib badan buu kala kulmaya maradka asaga ah waa loo afuri karaa waa khiyaar buu ruuxu le inuu soomo hadduu iska dulqaato oo isdhibo degsadona waa soomi karaa hadduu doonana wuu afurayaa maradka saddexaad waa mid asagu geeriba kuu dhowaynaya ama geeriba keenaya midka asaga in la soomo ma bannaano in la soomo ma bannaano ruuxa muslimka inuu afaraa waajib ah hadhow markuu rabbi caafiyana uu soo qadeey marka maradka saddexdaa qaybood weeye safirkiina asagu wax khilaaf ah kuma jiro la kala qaadi maayo dherarkiisa iyo gaabnidiisa midnaba intaa waxaynu kaga tegaynaa labadii kooxood ee u horraysay ahayd qolihii inay soomaan mooye wax kale uusan ka asaxaynin oo ahaa al-asixaa'u almuqiimuun dadkii fayoobaa ee nagaa een musaafiriinta aan ahayn qaybtii labaadna waxay ahayd dadka xanuunsanaa bukaankii iyo socotadii labadaa qayboodba waynu soo dhaafnay qaybta saddexaad ee bini aadamka bisha ramadaan inay inqaabun u gutaan laga rabo waxaa ka mid waxaa weeye qolyo itcaam mooye wax kale aan laga rabin inay fidyo bixiyaan baa laga rabaa inay fidyo baxshaan unbaa laga rabaa waa waayeelka marka addahoodii inay soomaan uma suurogelayso waayeelka duqoobay ee waxaa weeye caqligiisii joogo ee marka iyadaa inuu soomo aan awoodi karin xaggana aan laga wacalqabin in awood u soo kordhay iyo caafimaad iyo xoog ay dib ka yimaado ee cantatabay ee waayeelay ee horay u batay rag iyo dumarba la kala qaadi maayo shuyuukh walcajaa'is intuu waxaa weeye iyagu inay somaan hadde maba awoodaan qadana haddee ninkii horaanba awoodi kara ama isku dayi karay ayaa laga rabay asagoo qadana lagama rabo addihiisana lagama rabo waxaa laga doonayaa waayeelka odayga waayeelka duqoobay en soonkaan xamili karin iyo hooyada duqowday aan soonka xamili karin waxaa laga doonayaa inay fidyo bixiyaan fidyo bixiyaan waxaana loo deliishadaa qowluhu tacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin ayaa loo deliishadaa jumhuuru salaf aayadu sidaas bay ku fasireen waayeelka aan soomi karin labiyo dhadigbana waxay yidhaahdeen waxay laga rabaa inay fidyo bixiyaan khilaaf hoosaa jiro oo mutaakhiriin iyo bacdulqudamaaba ka sugan oo ah inaan waxba laga rabin hadday doonaan khayr bay u bixin karaan oo waa ixsaan iyo wanaag laakiin icaamku iyo fidyadu waajib kuma aha wadaado yar baa qaba laakiin jumhuur salaf min asaxaabati wataabiciin walfuqaha waxay qabaan soonku inay soomaan dee ma awoodaan mana soo qadayn karaan laakiin fidya laga rabaa iyo icaam iyo raashiin inay baxshaan sidaasuuna aayadda ku fasiri jiray xaggana ay ku tageen saxaabadii badankood qadiyada raggii ka hadlay baan ujeeda abu hurayra ka mid a saxaabiga lo odhan jira qays ibnu saa'ib baa ka mid a ibnu cabaas baa ka mid a ayib anas bin malik baa ka mid a jamaaca min asalaf wasaxaaba ayaa halkaasi ku taga oo idcaam baa laga rabaa idcaam ayaa laga rabaa waayeelka marka soonka aan xamili karin rag iyo dumarba waxaa la ilxaaqiyaa oo la xugum ah ruuxa hadduu doonay ha yaraadee laakiin xanuun qaba uusan la soomi karin xanuun baa hayo uusan la soomi karin xanuunkaasun laga wacaalqabin inuu ka kaco ama ka bogsado dadka noocaasna ayagu waxay ku xugum yihiin waxay ku xugum yihiin waayeelada ee da-da darteed aan la soomi karin bay ku xugum yihiin oo la ilxaaqiyaa cinda jamaaca min asalaf siday odhan jireen waxaa ii soo haray wax yar inaan tilmaamo qaabka waayeelku ay raashinka iyo icaamka u bixinayaan iyo ruuxa aan asagu laga wacaal qabin inuu xanuunkan ka kaco xanuunkaasoon lala soomi karin dhowr laba qaybood weeye laba qaab baa raashiinka iyo icaamka loo bixin fidida loo bixinayaa in aan raashiin badar ahaan oo xabad ahaan oo miro oo fidi aan bixinno fidi ah iyo inaan quud bixinno oo raashiin la karsho oo bisil la baxsho labadaa mid weeye raashinku hadduu bisil yahay qadar ma laha raashinku hadduu bisil yahay cinda salaf jumhuur asalaf saalix wax qadara ma laha kolba intii aad aad raashinsiin karta eed afur u samayn karta eed casho u samayn kartaad u samaynaysa u yaraanna hal ruux u yaraanna hal miskiin ayaa kugu filan inaad maalin walba aad afuriso ood casho iyo afur iskugu darto haddaad awooddo wey ruuxu marka taqdiirka asaga hal ruux ah bacdu salaf bay ka sugan tahay laakiin raggoodii saxaabadii badnaa ee waaweynaa sidii qays ibnu saa'ib waagu waayeelay anas bin maalik markuu waayeelay maalin maalmaha ka mida wuxuu sayidina anas quudiyey oo afur u sameeyey saddex boqoloo miskiin saddex boqoloo miskiin iyo intuu iskugu yeedhay oo raashin u diyaariyey oo hilba u diyaariyey ayuu dharjiyey markaasuu yii bisha ramadan intaas agaga filan mararka qaarkood wuxuu samayn jiray habeen walba soddon miskiin buu afurin jiray soddon miskiin habeen walbo ramadaan habeen walba soddon miskiin marka haddii miskiin la quudinayo oo raashin bise la bixinayo waxaa wanaagsan dadka in la badiyo siday saxaabaduba yeeli jireen haddiise tabartaadu ay noqotay waxaan ku urursanaya hal miskiin uun dhib ma laha hal miskiin uun in la quudiyo saxaaba kama sugno jamaaca min ataabiciin oo bacdi salaf baa tilmaama laakiin saxaabadu waxa mar haddii raashin la bixinayo yani raashin bisil masaakinta waa badan jireen masaakinta waa badan jireen haddii raashin ingegan ama caydhiin la bixinayana salafku labay u kala jaban yihiin wixii reer ciraaq iyo reer kuufa ah waxay qabaan in la bixiyo nisfu saacin nisfu saac saac nuski bimacnaa waa kiiliyo rubuc qiyaasta hal kiiliyo rubuc maalin walba ah maalin walba ah oo marka ama bur ah burkii waxaa laga hadlaya midhaha ama qamadi ah ama bariis ah raashimaha marka haalibka la quuto ah ee la isticmaala ah sidaa marka waxaa ku taga abu xaniife iyo sufyaan athawri iyo xasan ibnu saalix ibn xayi xasan ibn xayi ibnu saalix alfaqihi iyo reer kuufa iyo ciraaqiyiin baa maray waxaana ra'yigaasi u hormaray oo ugu horeeyey ibnu cabaas baa asaguna saa fudwan jiray ibnu cumar baa laga wariyaa anas baa laga wariyaa riwaayo riwaayo aan dacfi ku jiron sugnayn idan fuqahaau taabiciin oo reer kuufa iyo reer ciraaqa halkaasay u badan yihiin saxaabo qaarkoodna waa laga tabiye waanaga tilmaanay saxaabada fadwootay ibnu cabaas baa kamida nisfu saaca ee ciraaqiyiin taageeray waxaa kamida ragga ee hawsha ayaguna fatwada qays ibnu saa'ib saxaabiga qiimaha badnaa isaguna idan dhankaas waa sida nisfu saac xijaaziyiin oo reer makiyo reer madiinaa dhankaas ayagu waxay qabaan oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada dhankooda ah ayagu waxay qabaan waa mud mud baa la bixinaya maalinba hal mud baa la bixinaya mudkaas saxaabada waxaa ka fudwuday abu hurayra abu hurayra fudwan jira iyo jamaca min attaabiciin marka uu kamid yahay yaxya ibnu saciid ibn qays alansaari kamid yahay cataa kamid yahay abu hurayrana sheekh u ah xaggaas marka xijaaziyiinna dhankaas ayay u biishubtoona hal mud ah mudkana waxaa lagu qiyaasaa adu lix boqoloo garaam lix boqoloo garaam nuskiile iyo wax yar yaa lagu qiyaasa haddii la buxsho marka kiila laga dhigo ama khilaafka laga baxo laga dhigo laga dhigo hal keliya rubac oo sida ay sheegeen qolyihii reer ciraaq way fiican tahay adugu labadaa ra'yi ayaa jira raashiinka mar haddii raashiin la bixinayo firo gaara waxaa mudan waayeelada iyo dadka xanuunsan xanuunaan laga wacalqaba inay ka kacaan haddii fidye laga bixinayo fidyada waa inay noqoto ramadaanka gudihiisa ama maalin walba ama intuusan dhammaanin bisha ramadaan gudaheeda waa in laga dhigo sidaa wey qaybta afraad baynu u gudbaynaa ee dadkii soonka ramadaan uu khuseeyey waa alxaamil walmurdic waxaynu soo maray dadkii fayoobaa ee aan musaafiriinta ahay waxaynu soo maray musaafiriintii iyo dadkii xanuunsanaa waxaynu soo maray waayeeladii iyo dadkii aan la soomi karin xanuun aan laga wacalqaba inay ka kacaan hadda waxaynu ku daraynaa wax yar xaamilada iyo murdicada gabadha uurka leh ama ilmaha nuujinaysa ayagu khilaaf badan ayaa ka jira khilaaf badan ayaa ka jira khulaaso yaroo marka kooban baynu galabta ka bixinaynaa insha allahu tacaala oo adiladan tilmaamaynaa dhammaystirkana insha allahu taala fadhiga xiga baynu ka dhigaynaa xaamilada iyo gabadha murdicada ah ayagu waxaa laga rabaa inay raashiin baxshaan inay raashiin baxsaan ayaa laga rabaa sida waayeelida oo kale raashiinkaasi ama isagoo cidhin ha la bixiyo waynu soo tilmaana wax la bixinayo waayeelad bay lamid yihiin ama asagoo bisil ha la baxsho sidaynu soo tilmaano maxaa loo daliishadaa haweenayda xaamiladaa iyo gabadha ilmaha nuujinaysa inaan soon waajibkiisi lagu lahayn bimacnaa inay soomaan aan lagu lahayn adaa'an inay soo qadeeyaanna aan lagu lahayn waxyaabaa loo daliishado ayaynu saddexdeeda keliya ka tilmaamayna waa masale aad u dhib badan khilaaf badanna ka jiro marka saddex qodob keliya aynu adilada ku koobayna xaamilada murdicada waxaa loo daliishadaa aayad qur-aana waxaa kaloo loo daliishadaa xadiid waxaa loo daliishadaa ijmac sukuuta oonu tilmaan doona qaabku ku imanayo aayaddu waa aayadda hadda aynu soo marray loo daliishanayay waa yeelada wacaa aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin ama masaakiin calaa qira waad garanaysaan sayid ibn cabaas waxaa ka soo inuu yidhi uhbitat aayaddan waxaa loo sugay lilxubla wاlmurdici ayb aayaddu ma mansuukha mise waa muxkama oo masle khilaafiya bayna الsalaf asalkuna waa cadamu اnaskhi nusuusta iyo qur-aanka iyo axaadiida waxaa asal ah inaan la nasakhin alasl waa alitqaanu wاlixkaam jamaac min asalaf oo kamid yahay salama ibn akwax kamid yahay saxaabiga ayaa naskhiga sheegay annasku cinda salafna wuxuu iska noqdaa takhsiis buu noqdaa taqyiid buu noqdaa ihaam iyo ishkaal la rafciu noqdaa ijmaal la caddeeyo iska noqdaa marka laakiin ibnu cabaas iyo ardadiisii waxaa ka sugan aayaddu inaysan mansuukha ahayn oy muxkamo tahay aayaddu marka haddaysan mansuukha ahayn oy muxkamo tahay waxaa loo laabanayaa asalkeeda hore axaadiiaad garanaysaana sugnaed waxay tilmaamayeen markay soonkii u horreysay la waajib yeelay muslimiintu waxaydhan saxaabadu kaanagii soomi karana iska soomayana wuu soomi jiray haddaan doonna waan iska afri jiro raashin baan bixi jiray saasay asalku ahayd adoo fayo oon musaafir ahayn oon meel lagaa haynin oo xoog badan baa waagi hore inaad soontona way kuu bannaanayd inaad iska qadaysana way kuu bannaanayd ood iska quraacato haddii aad quraacatana waxaa weeye waxaad bixinaysa sida waayeelkii fidyaad bixinaysaa idan ibn cabaas iyo jamaacada odhanaya aayadda waa muxkaam macnada waxaa weeye asalkii horaa loo laabanaya wey asalkii horaa loo laabanaya inaad tootona way kuu bannaan tahay adoo wax xoog badan inaad afurtana way kuu bannaan tahay haddaad afurtana fidya laga rabaa bay asal ahayd haddaba haddii aayaddu lila way sugan tahay lilxubla waalmurdici way u sugan tahay lilkabiiri waalcajuuzi way u sugan tahay macnada waxaa weeye waayeelku bisha ramadaan waxaa u bannaan inuu somona way u bannaan tahay inuu fidyo bixina way u bannaan tahay laakiin soonka waxaa la hadhay waayeelnimadkiisu damaba awoodo adana ooma soomi karo mana qadayn karo waxaa soo hadha keliya in uu fidyo basa bixiyo haddaba marka waxaa soo hadha yimid alxubla waalmurdic alxubla waalmudca haddii asalka aayadda loo celiyo oo xukumkii intaan nasakhin loo laabta ah ila imaamku wuxuu yihi ibnu cabaas uhbitat lilxubla waalmurdica haddii loo laabto waxay noqonaysaa gabadha uurka leh waxba la kala tafsiilkan hadday ilmaha waa cabsato iyo hadday nafteeda u cabsato waa tafsiil dambe oo iska xaadid ah saxaabana aan shuqul ku lahayn hal saxaabi oo tafsiilka uu ka sugayana ma jiraan waa iska aaraa ijtihaadiya aan sii tabar badnayn marka haddii la yidhaahdo aayaddu waa muxkama oo mansuukha ma aha fii xaqi اlkabiiri wاlcajuuzi wاlxubla wاlmurdici waxaa weeye xubla iyo murdic waxaa u bannaan inay soomaan ayagoo awooda inay soomaan waxaa kaloo u bannaan ayagoo awooda inay soomaan inay iska afuraan hadday afurka doortaanna waxay bixinayaan fidyay bixin doonaan markuu ramadaanku ay maalin walbo ramadaan fidya bixinayaan sidii waayeelkao kale aynu ka dhigaynaa khiyaarka ayadda adaynu ku celina weye laakiin khiyaariyada waxaa ka saaray fatwada saxaabada ibni cabaas ibn cumar waynu gaari doonaa insha allahu tacala ayagu waxay odhan jireen gabadha xaamilada iyo murdicada ah bisha ramadaan way afurayaan raashiin bayna bixinayaan sida waayeelkii oo waxay mariyeen baabkii cajuusadii haweenaydii duqda ahayd iyo odaygii duqaayeen waayeelnimo iyo da darteed aan la soomi karin halkaasay mariyeen idan waxaa loo deliishadaa alxubla waalmurdic ayadda qur-aanka ah waxaa kaloo loo deliishadaa xadiid sunanka ku yimid oo xadiidka anas bin maalik alkacbi alqushayri axmed iyo abu daawuud tirmid ibn maaja iyo nasaabi waa wariyaan waynu soo maray saxaabigu waa nabigu u yimid anas bin maalik alqushayri la yidhahdo alkacbi oo aan anas bin maalik alansaari aan ahayn markaasuu isagoo nabigoo raashin cunaya u yimid soo booqday wuxuu yidhi nabigaa yidhi raashinka wax ka soo cun saxaabiyo wuxuu nabi allo waan soomanahay nabi wuxuu yidhi soo fadhiiso soon aan kaaga sheekay axkaamtiisi iyo hawlihiisi raashinkana wax ka cun nabigu wuxuu yidhi ina allaha subxaanahu wadaca can ilmusaafiri asawma wa shadra asalaa ilaahay wuxuu ka dejiyey salaada nuskeed oo salaadii rubaaciyeed baa loo jeedaa salaada nuskeed afarayda duurka iyo casarka iyo cishii labalabaa laga riday musaafirka waxaa kaloo laga riday musaafirka soomkii wa can ilxubla waalmurdici sawma riwaayada tirmidi iyo khayrkii gabadha uurka leh iyo gabadha ilmaha nuujinaysana waxaa laga riday soom baa laga riday xadiidkaasna waa xadiid saxiix sida raajixa oo haddaa ikhtilaaf ku sheego oo bacdu lmuqalidiin ay ku mashquuleen ama madaahibta qaarkood u xaglinaya laakiin sida sawaabka waa xadiid saxiixa siduu tirmidi wuu taxsiiniyey abu daa-uudna waa ka aamusay sukuudkiisana waa inagu soo maray inuu ixtijaaj lagu xambaari ilaa bidaliil sidoo kale xaafidna xajar baa quweeyey alimaam ibnu qataan alfaasi buu i ka hadlo ikhtilaafka lagu sheegay waxba kama jira xadidka waa sugan yahay buu ihi abu xaatim araazi baa la weydiiyey fi lcilal oo layidhi ka waran xadiidku wuxuu yihi riwaayada ayuub can abi qilaaba can anas maalik alqushari alkacbi baa saxiixa wixii kalena khilaafkoodu waa khilaaf qaadixa almuhim xadiidkaasi waxaa wey waa xadiid sugan raajix sheekh albanina waa saxiiya wadaadkii shucayb ay qolyihii mutaakhirinta u roonaayeen raggii dambena waa xoojiyaan almuhim waa xadiid sugan aayadna waa loo deliishaday gabadha xublada iyo murdicada ah xadiidna waa loo deliishaday xadiidka weliba khatar wey wuxuu khatar u yahay nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam gabadha murdicada iyo xaamilada waa laga dejiyey soomkii siduu suuban u yidhi waa laga dejiyey waa la soo saaray damba ma hayno hawsha aada ugu fiirsada hadda wadaadaha qaarkood baa waxay ku mashquula inay dhahaan maadaama nabigu isku laray israaciye musaafir iyo xaamile iyo murdaca meel ku wada sheegay sida musaafirku hadhow markuu nagaado usoo qallaynayo waa in gabadhuna ilmaha nuujisa markay ilmaha guriso iyo tii xaamilada ay umusho ayaguna soo qalleeyaan saa hadday dhahaan waxaan leenahay xaggeed ka keenta raashinkaa la bixiyo musaafirba raashin ma bixin jirine raashinka daaya waxaa kaloo leenahay waayahay musaafir salaada nuskeed baa laga tuuray xadiidku waa isku ladhaye xuble iyo murducaha salaada nuskeed ka tuura yani sheekadaa sheeko jirta ma aha nabigu wuxuu ka hadlay laba ruux oo mid walba soonkii loo ruqsay inuu iska afuro soonku markuu ay afura markay afuraan kadib waxay samayn lahaayeen wuxuu u baahan yahay daliil لأن الراجح في الأصول وحاوي القضاء يحتاج إلى أمر جديد القضاء يحتاج إلى أمر جديد shaygii lagu ruqsay inaad iska afurto ama aad ka tagto lagu ruqseeye dib dambe inaad soo qalayso daliil madax bannaanoo cusub buu u baahan yahay musaafirkii daliil cusub baa saaray faman kaana minkum mariidan aw calىa safarin facidatu min ayam akhar xuble iyo murdica meel dambeoo lagu saaray inay soonkii soo qalleeyaan lama hayo lama hayo walidaalika alimaamu الtirmidi raxmat ullahi tacaala min diqati waxaa ka mid a xadiidka markuu wariyey oo yidhi xadiidku waa xasan tirmida rag marka xadiidka taxsiiniyey yaa wuxuu yidhi waalcamalu calayhi cinda bacdi ahli cilm xadiidka daahirkiisa in lagu dhaqmo bacdu ahlicilm baa ku tegey kadib wuxuu soo guuriyey waqaala bacduhum waqaala bacduhum khilaafkii dambe ahaa waxaa laga rabaa inay hadday u cabsadaan naftoodana fidiy ilmaha u cabsadaan baa ujeeda fidiya qada laga rabaa hadday naftooda u cabsadaan qada laga rabaa khilaafkii dambe u guuriyey laakiin markore wuxuu hormariyey xadiidka daahirkiiso inaan soon lagu lahayn xaamilo iyo nuujiso aan soon lagu lahayn wuxuu yihi waalcamalu calىa hada cinda bacdi alcilmi waqaala bacdum markii shaaficiye maalikiye buu sheegay waqaala bacdum thawri iyo ciraaqiyiin buu sheegay waqaala bacdum isxaaq muraahuyu sheegay idan qolyaha hore ee intaasu khilaafkan shuqulku waa maxay waa qolyaha ku tegey daahirka daahirka daahirka naska ku tega wadaca daahiriyana qabto ibn xasan wuxuu ihi si wadaca loo yidhi dibba wax loo soo saara ma hayno laa fidian lagama rabo walaa qada lagama rabo gabadhaa reer bay korinaysaa ummadday badanaysaa waa lamaane wax laga raba laa qada'an walaa fidyatan walaa sawman ma jiro isagoo ku tegey waana daahirka xadiidka siduu tilmaamaya almuhim laakiin sida saxaabadu ay mareen baynu tegay yaan maraynaa maxaan hadda maraynaa aayadna waa loo deliishaday maxaa kaloo loo deliishaday xadiidna waa loo deliishaday lama sheega xadiidka waa la qariya asagana aayadda ka culus xadiidkaas waxaa laga yaabaa inuu yahay mustanadka ay cuskadeen saxaabadu saxaabadu marka laga soo tago aayadda waxaa loo deliishaday oo kale daliil saddexaad oo ijmaac sukuuti ah ijmaaca sukuuti wuxuu ka imanayaa sayidina ibni cabaas baa fatwooday in xaamile iyo murduc laga rabo uun raashiin inay baxshaan ama wax quudiya ibni cumar bay ka sugan tahay qada in laga rabo kama sugan laa ibna cabaas walaa ibnu cumar riwaayadka sheegayna waa baadila daciifa ah wey hal riwaayo ka sugan labada saxaabi oon itcaam ka ayn ma jiraan haddii qada la sheegana waxaan leenahay oy xataa idiin dayno waa aayaddii bay u noqdeen waa maxay khiyaari gabadha murdacda xaamil ama ha soonto ama fidya ha bixiso ama fidya ha bixiso sidii horaan uu ahaan jiray soonku intaan la nasakhin oysan imanin faman shahida minkum shahra falyasum intaysan imanin waana riwaayada uu doortay uu mara asagoo isxaam raahuya wuxuu dhahay alxaamila walmurdica alxaamil walmurdic waxaa laga waxaa in shaa'ataa waa maxay afdarata wa in shaa'ataana saamata hadday doonaan way soomayan hadday doonaanna way afurayan waa sidii hore ee wacala yutiiquun way ahayd baa isagu marayaa idan laakiin sida sawaabka ibnu cumar ibni cabaas kama sun riwaaya aan ka ahayn alcaamu walfidya hadday saxaabi qowl fatwoodo ama laba saxaabo qowl fatwoodaan laba saxaabi wax khilaafsanna aan la haynin mutaahiriin waxaan ku naqana inay dhahaan waa qowlu saxaabiyeyni lam yukhaalifhumaa axad walaa yucrafu lahumaa mukhaalif fasaara ijmaacan sukuutiya warka ibnu qudaamiya nawowi iyo ay aad ugu shaqaysan jireen wey hawshaa iyada ah laakiin markaad adugu aad wadaad taqliidinayso waxaa laga yaabaa inaad mararka qaarkood ijmaacaadka qaarkood aysan kuu muuqanin ama aad awisho idan laba saxaabi yaa masalada fatwooday walaa mukhaalifa lahuma walaa mukhaalifa lahuma waxaa caddeeyey xataa ku dhawaaqay ibnu xasam الdaahiri waxaa ku dhawaaqay fii sharxi اlcumda sheikhu islam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh laa mukhaalifa lahuma qowl intishaaray oo laba saxaabi ay fatwoodeen wax khilaafsanna uusan jirin waa ijmac sukuudi cinda ahli اlusuul ijmac sukuuti ah wey marka ama laysku khilaafin waa xujo ama ayaan laysku khilaafin hawl ii taalla maaha idan aayad qur'aana iyo xadiid nabi iyo ijmac sukuuti ah ayaa loo deliishadaa gabadha xaamilada iyo ilmaha iyo midda ilmaha nuujinaysaba in laga rabo inay un raashiin bixiyaan oon soon lagu lahayn laa adaan walaa qadaacan uusan waajib ku ahayn uusan waajib ku ahayn oo fidi un bixiyaan shubahaadka qaarkood ee dadka qaarkood ay sheegaan mas'uul soo noqnoqdaa sanad walbaba waa la celceliyaa qolyo xiiqsan oo isku dhiban inaad aragtaa laga yaabaa fadhigan fadhiga xiga insha allahu tacaala ku fayn doonaa wallahu subxaana wa tacaala aclam wabillahi towfiiq